kulanti wacan oo wanaagsan waxaa qaadka si toos ugu jira saadiq cabdullaahi cabdi oo ku nool dalka maraykanka gaar ahaan magaalada minneapolis saadiq kusoo dhawow warbaahinta david media aada iyo aadaan ugu dhawahay yaasiin aad baan idiin salaamaya adiga iyo dhegeystayaasha hawada ku jira oo dhan saadiq sida aynu la socono magaalada muqdisho waxaa ka dhacay doorashadii guddoomiyaha baarlamaanka kaasi oo ku guuleystay professor maxamed sheekh cusmaan jawaari doorashadaasi ka dhacday sidaad u arag dalka soomaaliya marka ugu horeysa doorasho waxaan rabaa inaan hambaliyo halkaan uga diro guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka soomaaliya maxamed cusmaan jawaari runtii haddaad i weydiiso sidaan u arko doorashadaas waxay ahayd guul ummadda soomaaliyeed usoo hooyatay runtii waxay tusaale u tahay horumarka dalka u gaaray iyo dadku inay kala gartaan ama ay kala xushaan xumaha iyo sanida horumarka iyo dubudhaca wanaagga iyo xumaanta marka guusha jawaari runtii waxa waaye mid ay guud ahaan aad ay ugu faraxsan yihiin bulshada soomaaliyeed gaar ahaan dadka kasoo jeeda deegaanada digil iyo miliglo runtii u baahan inay helaan mas-uuliyiin khibrad iyo iyo aqoon dheeri ah u leh dhinaca siyaasada iyo muxuu ahaa isku dubaridka doorashooyinka soo socda dalka marka la gaaro laba kun iyo labaatanka maadaama xaqiiqdii ay tahay waxa ay soomaalidu waxa ay muxuu ahaa soomaalidu ay la-dahay mas-uuliyiin runtii xagga dhinaca dhinaca dhinaca xagga siyaasadda weliba gaar ahaan dhinaca baarlamaanka saadiq sida aad sheegtay dad badan ayaa soo dhaweeyey arrimahan ku saabsan doorashada ta loo doortay guddoomiyaha baarlamaanka professor maxamed sheekh cusmaan jawaari laakiin dhanka kale markaad eegto dad badan ayaa arrintaasi aada uga soo horjeeda oo ugu horeeyo madaxweynaha maamulka saddexda gobol sheekh xasan sheekh aadan oo sanadkani ku hami weynaa in uu isu sharaxo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayagoo dhanka kale jawaari dusha ka saaraya in uu noqday ninki hor istaagay hamigaasi marka dadka noocaasi fikirka noocaas qaba maxaad u sheeglee horta marka hore waxa aan rabaa dadka soomaaliyeed inaan sheeg gaar ahaan dadka digil iyo mirig laha ma jiro shaki kasoo jeeda deegaankaas oo raba in dadka kasoo jeeda koonfur galbeed in ay ku astaanaadaan ama ay ku muxuu ahaa muxuu ahaa ay qaataan kursiga guddoonka baarlamaanka waa dhab inay kulligeen aan dooneyna inaan warqaado inaan tagno muxuu ahaa executive branchiga ama madaxtooyada ama prime ministerka laakiin xaqiiqdii waxa waaye dadka horboodaya ee hadda aaminsan ama karinaya siyaasadan waxa ay mudan yihiin marka ugu horeyn shacabku inay isweydiiyaan dadku ma dad horada ma dad cusuba waxaa xaqiiq ah madaxweynaha maamulka koonfur galbeed in uu muddo ku siman labaatan ama kor u dhaafaysa lix iyo toban sano iyo wax ka badan uu ku jiro siyaasada dalka iyo dowladii carta oo xildhibaanka ahaa laba sano oo guddoomiye baarlamaan uu noqday ra-iisul wasaare ku-xigeen marna uu noqday wasiirkii maaliyadda marka kalena uu noqday madaxweynihii maamulka iyadoo waliba aada bogtihiin sida xaqiiqada dhabta ah maamulkaas uu ku dhismay marka marka loogama fadhiyo in horumar ama waxay dadka digil iyo miregle ku heshiiyeen inuu muxuu ahaa maamulkaa gaaray shaksi danihiisa loo hiilinayana kulley muxuu ahaa horumar laguma gaaro wixii hore loo soo qabtana waxay u yihiin ama waxa hadda dhacaya iyo baarlamaanka siday kusoo baxayaan iyo awoodda dadka meesha ay jirto shaksiyaadka aan aaminsanahay inay baarlamaan ku jiraan dhinaca dhinacyada nooca damaha kusoo galaan sida ay kusoo galeen marka intaa oo laisku soo baray marka waxaan arkaa waa dhab in dadku ay rabaan in la gaaro muxuu ahaa kursiga madaxweynaha iyo kan prime ministerka laakiin ma suurtagelayso in laga shaqeeyo dan shaksi waxay tahay oo dadka soomaaliyeed suncad dadka digligay suncad kuleeyihin waxa ay rabaan dadka soomaaliyeed iyo waxa ay rabaan dadkooda oo guud ahaan laakiin wax shaksi wato haba yaraatay aniga anahaada ama jawaari ahaada ama shariif xasan cidka yeeleysaana ma jirto waxaana dadka soomaaliyeed wax macnaha ugadmaayo maaha wax ka gadmaayo maaha annagana sacabdara ay noo tahay marka xaqiiqdii waxa waaye wax dadku waxay isku raacsan yihiin baa horumar iyo wanaag lagu gaaraa waana tan aan aan aaminsanahay inuu shariif xasan lasoo degdegay waana tii dhacday laba kun iyo labayo tobankii haddana hadii uu mar saddexaad isku dayo dabcan sidii ayayba noqonaysaa marka haddii isbaaro ula yimaado dabcan isbaaradaasay ceebka loo dhigataa oo asay kasoo horjeeda ma weyna tabliin dadka isku raacsanayn saadiq dabcan haddii aynu usoo noqono maamulka shariif in muddo ayuu ka dhisan yahay koonfur galbeed oo lagu qiyaasay laba sannadood dalka waxaa kaloo ka jira maamul goboleedyo ayagana mataqaanaa intaas iyo in ka badan baa ka dhisan kii ugu dambeeyey wuxuu ahaa maamulka hirshabeelle oo muddo ka yar saddex afar bilood la dhisay maamulkiisa dhan uu wada dhan yahay madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka golihiisa wasiir waxa dhan ay diyaar u yihiin maxay tahay waxaa hortaagan in maamulka shariif xasan uu madaxweyne ku-xigeen samaysto ayada intaana u guda gelin eh, madaxweyne ku-xigeenka maamulkaas eh, xaqiiqdii waxa haddaysan ku dhismin rabitaanka shacabka waa dareemi karta waxa hadda hadda ka socda galmudug in madaxweynihii xilka laga qaaday oo asagii baarlamaankii midba uu gooni u istaagan yahay oo arrin eh, siyaasadda aada u cakiran ay ka taagan tahay tan hadda ka socota gobolada koonfur galbe- galbeedna waa dareemi karta oo madaxweynuhu kuma imaan rabitaanka shacabka mideeda kale kumuusan imaanin marka aada fiiriso een, muxuu ahaa xildhibaanada laftirkiisa xildhibaanada hadda baarlamaanka koonfur galbeed maysan soo dooran iyadabaa soo dooratay oo maalin een, maalin ama laba beri keliya ah, la shiriyey marka een, waa nasiib daro in xataa hore loo socon waayo xataa baarlamaankii awood u yeelan waayo inuu madaxweynihii la xisaabtamo in een, maamulkii kumeel gaarka laga baxsho si ay u helaan iictiraaf dawli ah iyo dhaqaalihii dowlada dowlaha mid ugu ballan qaadeen inay maamulka ku kabaan marka waxaa hortaagan dabcan waxa waaye ballanqaadyo waxaa jira oo hoose uu madaxweynuhu dhinacyo kala duwan la galay xaqiiqdiina waa marka uu fashil maayo marka uu isku dayo in uu muxuu ahaa madaxweyne ku-xigeenka een, uu soo bandhigo marka ani waxaan u malaynayaa olooyin badan baa midaki wax loogu sheegay in madaxweynuhu iyagu qaadanayo madaxweyne ku-xigeenka iyaga qaadanayaan laakiin waxaa hawshooda gale oo dhabtii aanan wax aan aan aan aan leeyahay waa nasiib daro een, dadka aan aan aan ku magacoon xildhibaanadii qaranka xildhibaanadii maamulka koonfur galbeed inaysan iyagu tallaabo qaadin oo hadba muxuu ahaa wixii loo yeeriyo keliya een, muxuu ahaa ay qaataan marka nasiib darrada ugu weyn ee gobolka een, deegaanka haysta waa xildhibaanadooda oo aan marnaba go-aan een, iyaga ka suurfuda aanan maamulka een, muxuu ahaa ugu yeelin ama aanan tallaabada aanan qaadin marka waxaan dhaho ma jirto aan ahayn een, haddii aada xilkaa laidin daadiyey aada fu- eh, fu- fushan weysaan een, waxa waa shacabka soomaaliyeedna wayla arkayaan een, maalin laydinla xisaab maalin laydinla xisaabtamana waa ay imaan doontaa insha allah saadaq een, dalka waxaa ka jira abaaro aada u ba-an haddii aynu usoo noqono dhinacan iyo koonfur galbeed dad badan ayaa kasoo barakacay qaarkoodna baydhabo jooga qaarkoodna magaalada muqdisho ku sugan doorashooyinkii xalay ilaa iyo maalmahana ka socday magaalada muqdisho waxaan filayaa in ay qarasho badan oo aad xaddaaf ay ku baxeen maxaad kula talan lahayd maamulka koonfur galbeed in dadkaasi kusoo barakacay magaalada baydhabo ilaa iyo muqdisho wax u qabtaan Een, eh, keliya maamulka markaana waxay soo waxay saaran tahay guud ahaan dadka kasoo jeeda deegaanadaasayto in dadka loo gurmado aanan la- aan maamulka eh, tabarda daran aan lagu eegin marka waa dadkeenii dhibaatadu waxay soo gaaraysa ehelkeenii dhulkeenii deegaanadii aan kasoo jeednay guud ahaan dadka soomaaliyeedna abaaruhu waa wada saameysay laakiin waxa aan aan si gaara aan aan daaq ugu dirayaa dhammaan dadka soomaaliyeed ee weliba kasoo jeeda deegaanadaas inay wixii karaankooda ay ka geystaan sidii ay ula tacaali lahaayeen dhibaatadaas soo gaar dadka walaalaha dadkeena walaalaha dadkeena aan aan dadkeena deegaanada ku nool Een, maamulkana waxaan aan muxuu ahaa ugu baaqayaa tabarta tabar kasta ay leeyihiin atleast waa inay muxuu ahaa een, baaqyada caalamka ee inay baaqooda ay ku biiriyaan si dadka loola soo gaari lahaa wixii mucaawino ah ee muxuu ahaa ay beesha caalamka ugu talagashay ama ay ay ugu yaroori karto haddii baaqyadooda ay maqlaan sida aynu la socono dhammaan maamul goboleedyada ka jira dalka dhammaantood waxa ay baaq u dirsadeen hay-adaha caalamka iyo dowladda federaalka qaar ahaan kuwa magaalada muqdisho jooga laakiin weli maynaan maqal baaq ka yimid maamulka koonfur galbeed ee ku aadan abaaraha iyo sidii mataqana loola tacaali lahaa marka een, so ma haboona in maamulkaasi uu usoo istaago een, een, hay-adahana uu weydiisto shacabkii dibadda joogana uu uu mataqana gacan weydiisto muxuu muxuu la aaminsan yahay waxaan u malaynayaa in xilalka mas-uuliyiinta ee golahaasi ka tirsan golaha wasiirada iyo ay isku dhex yaacsan yihiin marka maamulkuna een, waxaan dareemayaa in madaxweynahoodii uu ku jiro doorasho een, taana ay tahay arrinta een, ay muxuu ahaa arrinta gaadiska oo dhinaca dowladda xaggeeda dowladda koonfur galbeed xaggeeda ah. marka waxaan leeyahay een, een, dadkeena banaanka jooga iyo laftirkeena waxaa ka saaran mas-uuliyad in ay arrintaas laftirkooda ay ay ay ay muxuu ahaa kaalintooda ka geystaan waxaan leeyahay maadaama haddii shacabku haddii uu maamulka aamusay waa inaan anaguna aamusin aan baaqyadaasi si qoraala iyo si een, muxuu ahaa adib aan aan aan aan uga qayb qaadano saas oo suugal saadaq aad iyo aad ayaad umahadsan tahay adaa mudan aada iyo aadaan kuu salaamaya okay haddana waxaa uqadka ninka jireed daha maxamed ibrahim oo ka sugan dalka maraykanka gaar ahaan magaalada texas taha kadhawaa warbaahinta dafed media maasha allah wadaadash taha sidaad la socod dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho way ka dhiyey doorashadii gudoomiyaha baarlamaankaas oo ku guulaysadii gudoomiyaha baarlamaanka professor maxamed sheekh cusmaan jawaari marka arrintaas sidaadeen aragaas arrintaas la arge ana shaksiyadda arrin guude yaan arge Eh, way jirtay eh, dad badan oo ka tirsan koonfur galbeed oo ay siyaasiyiinta koonfur galbeed aan ka horooyaan gaar ahaan eh, madaxweynaha maamulka sadiida gobol eh, shariif xasan sheekh aadan oo usi sansan uusi ka hami yahay in uusi nagada madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya islamarkaasna ka eed sheegad oo haay in arrintaas hor surmi professor jawaari si arrintaas aragaas arrin sax waa mise arrin qalada waa arrintaas haddii aana falangayn ay arge aragtiday jawaari iyo qaraacsane shariifka kuusa riyuwal niqobana sodotuwal niqobalaana just minority waayo riyu hadda dhib minority way shariif waa support jawaari support bareen En sidii una la socono maamulka shariif ilaa iyo muddo lama sano yaa us way ka dhisan yaa ee, goboladan koonfur galbeed ilaa iyo hadda deegaankii oo koonfur galbeed usa ka taliyahay dhibaatooyin badan yaa ka jirta walusa ka subi male sidaad hadda sheego hayto waaye may farin adee aan farafad ah shariifka ma maadaama fariin faray uma tifriwin idin in marag dadkii baydhowka nool marag shariifka waa usug sugayan ma jarta lan miilan daladin mee dadka dhimalaaya dadka kujara usu wabilshay mee umatis mee riyo talalaan waana ka talalaan lan riyo mahaynan baydhownin dalin eedi eedi yaa mahadsanto waa halkay taha adii magu bilaabay